alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed waslama tasliima kasiira waxaa inoogu dembeeyey mashaayikhdu iyagoo sheegaya cadaabulqabriga iyo labada malag ee ruuxa qabriga ugu imanayo wax weydiinay cadaabulqabrigu waa xaq wa kadalika naciimu lqabrina waa xaq oo dadka qaarkood qabriga waa lagu cadaabayaa qaarna waa loogu nicmaynayaa saynu horeba u soo sheegnay laba malag baana u imanaya oo su'aalaha weydiinaya man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka labadaa malak magacooda waxaa la yidhaha munkar iyo nakiir munkar waa bifatxi ilkaaf munkir maahay waa munkar iyo nakiir waxaa loogu itlaaqay ama loogu magacaabay munkar iyo nakiir hayo iyo qaab bay ugu imanayaan ruuxa aanu garanaynin bay ugu imanayaan labadan malak ma aqoon qaabku ugu imanayaanna waa qaab nafaha qaarkood ay aad u istinkaarayaan saasaa munkar iyo nakiir loogu magacaabay marka su'aashaa qabrigu waa jirtaa dadka qaarkood su'aasha waa ku dhacayaan sidaas aawadeed waa la garaacayaa oo waa la cadaabayaa dadka qaarkoodna su'aasha waxaa la solonsiinayaa sida wanaagsan yusabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli alhaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira mu'miniinta waa la sugayaa oo kalaamka xaqa ah baa lagu sugayaa dadka qaarkood waxay sameeyaan talqiin ruuxiyo la aasay ayaa marka aaskiisa laga faaruqo ayaa loo samaynayaa talqiinoo la odhanayaa addoonkii ilaahayow ee addoonkii ilaahay dhalayow ee addoontii ilaahay dhashayow laba malak baa kuu imanaya labadaa malakoo sharaf leh waxay ku weydiinayaan man rabbuka rabbigaa waa kuma faqul rabbi allaah waxaad tidhaahdaa rabbigay waa allah waxay ku odhanayaan nebigaagu waa kuma waxaad tidhaahdaa nebiyii muxammadun sala allahu alayh wasalam waxay ku odhan doonaan diintaadu waa tuma waxaad tidhaahdaa diiniya alislaam diintaydu waa islaam talqiinta caynkaasee qofku qabriga marka la dhigo ee lagu aaso loo laqimayaa sida saxiixa lama samaynayo qowlka qawigee saxiixii waa inaan la samaynayn talqiintaas waayo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu may samayn xadiiska lagu soo wariyeyna waa daciif oo ma asixin beledada qaarkood in wakhtiyadii hore lagaga camal falay keensan mayso in la qaato mashaayikhda qaarkood inay istixbaabeenna xujo noqon mayso xujadu waxay ku sugan tahay hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca culammadu ay ku ijmaacaan wax mas'ale diiniya ay ku ijmaacaan intaa midnaba looma hayo mar haddaan loo haynin waa inaan la samayn xadiiskuna waa daciif sunnadii camaliga ahaydna waa khilaafsantahy waayo haddii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu ay samayn jireen waa la soo naqlin lahaa amaba nebigu u oggolaaday in la sameeyo sanad sugan baa lagu soo rari lahaa marba haddaan la soo naqlinin oo sanad sugan aan lagu soo naqlin inayna jirin bay ku tusinaysa sida waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam sameeyey in loo sameeyo ay sunno u tahay ayaa wuxuu ka tegayna in laga taga ay sunno u tahay waa sunna tarkiya marka sunnadii tarkigaana waa khilaafsantahy ta kale ruuxa waxba uma tarayso talqiintani haddii kuwii ilaahay solonsiinayey ee sugaayey haddaanu ka mid ahayn waxay ka anfacaysaa ma jirto waxaa la soo raray dadka qaarkood iyagoo daaru takliif joogoo adduunyadiiba jooga in lagu kari waayo kelmadda tawxiidka iyo inay ashahata qaar baa iyagoo sakaraadaya lagu yidhaahdaa laa ilaaha ila allaahu dheh markaasaa laga yaabaa inuu hees ku jawaabo hees qaarkoodna ay ku jawaabaan diincay ama ilaahcay oo sidii naftu ay kaga dhacdaa waxaad garanaysaa ruuxaasi dadkii la sugaayay inaannu ka mid ahayn iyadoo labada talqiinood ayna isku mid ahayn oo talqiinta ruuxu qabriga ku jiro iyo talqiinta waa adduunyada joogaa way kala tegan yihiin midna waa sunne midna waa bidco mid waa mashruuc midna waa hayru mashruuc qofku markuu sakaraadayo in kelmadda tawxiidka loo laqimo iyada xadiis markaa sugan baa loo hayaa ou nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kuwiinna dhimanaya ee sakaraadaya u laqima laa ilaaha ila allah ruuxu markaa uu sakaraadayo waa in talqiintii loo laqimaa kelmadda tawxiidka dad fara badani waxay aad ugu mashquulaan inay yidhaahdaan wadaad gunaanadaannu u doonaynaa iyadoo daliil saxa aynay lahayn talqiintii layna amrayna waa ka mashquulaan talqiintaa layna amray ruux weliba waa kari karaa inuu laa ilaaha ila allahu laqimo haddana taa looma sameeyo culammadu waxay yidhahdeen marka talqiinta loo laqimo haddii kelmadda tawxiidka uu ku hadlo lagu celcelin maayo si aynay u dhicin inuu karaahiyaysto oo deedna taasi dhibaato u keentaa si aynay u dhicin waayo ruuxii xaaladdaa waa xarbad dhamanaya waa dhibaataysan yahay nafti waa daciifsan tahay wax yar buu dhibsan karaa hadduu kelmaddii tawxiidka ku hadlo waa la daynayaa laguma celcelinayo ilaa hadal kale ka soo baxo marka hadal kale ka soo baxo ayaa haddana lagu celinayaa si ay u noqoto kelmadda tawxiidku ta ugu dambaysa waayo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna kuu noqdo hadalkiisa ugu dambeeya laa ilaaha ila allaahu uu noqdaa jannaduu gelayaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam allahuma ajcal aakhira kalaamina laa ilaaha ila allah allahuma ajcal aakhira kalaamina laa ilaaha ila allah allahuma ajcal aakhira kalaamina laa ilaaha ila allah allahuma aamiin marka talqiintaa ruuxa loo laqimayo markuu sakaraadayo saasay mashruuc u tahay ruuxana waa anfacaysaa ruuxii la solonsiiyo oo la waafajiyo laakiin markanuu qabriga ku jiro talqiinta loo laqimayaa ruuxii ma anfacayso daliilna ma laha ilaa xadiiska daciifkii daliil ma aha oo xujo sugan ma aha sidaas aawadeed daliil mas'aladaasi ma leh maxay rabaan dadkan talqiinta samaynaya imtixaankii malaa'igtu qaadaysay bay waxay doonayaan su'aasha jawaabteedii inay hoosta uga dhiibaan qishkii wuxuu sii socdaa ilaa caalam albarsakh imtixaankii malaa'igtu qaadaysay baa jawaabihii la doonayaa ruuxa hoos in laga siiyo looga dhiibo si ugaga baxo tasbiidka ruuxa la sugayaa waxay ku xidhan tahay iimaankiisii iyo camalkiisii horay ku xidhan tahay yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira waxaa jira mas'alo kaleo ku saabsan daqdat alqabri gujo qabrigu leeyahay ou ruuxa gujinayo taasina waa jirtaa oo nabiga sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi inna lilqabri daqdatan low najaa minha axadun lanajaa minha sacdu bnu mucaad qabrigu wuxuu leeyahay gujo uu ruuxa gujinayo ayuu leeyahay haddii cidi ay ka badbaadi lahayd sacdu bnu mucaad baa ka badbaadi lahaa sacdu bnu mucaad waa min fudalaa'i asaxaaba saxaabadii fadliga badnayd buu ka mid ahaa waa sayidu aws dad fara badanna oo reer awsana islaamnimadooda sabab buu u ahaa nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ihtaza carshu araxmaani limowti sacdin waxa gilgishay oo ruxmay carshigii ilaahay wuxuu la ruxmay geerida sacdu bnu mucaad ayuu la ruxmay cid kaleou nebigu sala allahu alayh wasalam sidaa ku sheegay lama oga saas aawadee aws iyo khasraj markay isu faaneen waxyaalaha aws ay ku faaneen bay ka mid ahayd inay yidhaahdeen mina man ihtaza lahu carshu araxmaan annagu haddaannu aws nahay waxaa naga mid ahaa mid carshiga ilaahay uu u ruxmay ama u gilgishay geerida u dhintay nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay sacd bnu mucaad inuu qabrigu gujiyey ayuu tilmaamay calaa kulli xaal waxay ahlucilmigu yidhaahdeen gujinta qabrigu ruuxa gujinaya wada cadaab ma aha mid ruuxa wada dhibaysana ma aha dadka qaarkood wuxuu ku noqonayaa dhib dadka qaarna dhib ku noqon maayo marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen arladu waxay inooga dhigantay hooyo oo aadam ciiddaa laga abuuray maadaamay hooyo inooga dhigan tahay hooyadu hadday ilmaheeda weydo waa ay muddo badan markaa ay weydoo la'ayd oo dabeedna ay hesho waxaa laga yaabaa inay halkaa ku dhejiso intay qabato halkaa inay ku dhejiso yacnii jacaylkiiyo raxmadda daraaddeed qaarkood yacnii sidaasay halkan ugu dhejinaysa dhejintii halkaasoo kale ayay qaar u tahay qaarna waxay u tahay dee dhib bay ku tahayoo nooc tacdiiba ayaa ugu jiraya ama riwaayada la soo wariyey oo sheegaysa sacd bnu mucaad dhulku waa qabtay ilaa feedhihiisu ay isdhaafeen markaasaan ilaahay u bariyey riwaayadaasi waa daciifaan filayaa inay mashaayikhdu odhan jireen oo shaykhulalbaani inuu daciifin jiraan filayaa marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waxa weeye dadka dhammaantood ma wada aha inay wada dhibayso daqdadaasi ruux walbana waa lagu qabanayaa oo markaysaa markaa dadkeenna ka mida waa lagu qabanaya marka waxaa ilaahay laga baryaa allaahumma hawin calaya daqdata alqabri ilaahuw ii sahal oo i fudaydi qabashada qabriga ama gujadiisa ii markaa fudaydi cadaabulqabriga marka leeyahay ruuxa qabriga waa lagu cadaabayaa ama waa loogu nicmaynayaa kuma gaarho keliya marka la xabaalo ilaa dadka qaar baa dhici karta inaan cidiba xabaalin oo xabaalba aanu gelin ee intuu dhinto arlada korkeeda uu ku lafoogo ama bahla ay cunaan ama badi ay liqdo marka qabri ma gelin kama baajinayso cadaabulqabriga hadduu mutaystay haddii bahal cunay iyo hadduu nibiri liqay iyo haddii marka arlada korkeeda lagaga tegay iyo hadday badi liqday yacnii ruux kastaaba wuxuu markaa mutaystay waa la kulmaya oo hadduu yahay kii loo nicmaynayo qabriga loogu nicmaynayey nicmadii waa helayaa iyaan laba xabaalinbe kuwii la cadaabaayay hadduu ka mid yahayna waa la cadaabayaa walow yaan laba xabaalinbe marka xukunku xabaasha kuma xidhna laakiin qabriga waxa loogu idaafeeyey oo loogu tiiriyey dee haaliban dadka waa la xabaalaa sidaasaa markaa loogu tiiriyey ee haddii ruuxa la gubo yacni wixiisa la saydhiyo yacni markaa qashinkii iyo markaa waxa weeye markaa dambaskii iyo markaa waxa wixii ka soo hadhay ama la daqiijiyo markaysa waxa la saydhiyo beeraxatii lagu fasho siday hadday doonaan gaalada qaarkood ay sameeyaan yacni qaar baa markaa isguba qofka si fiican u gubtaa gaalada qaarkood waxay u yaqaaniin cadaabkii ilaahayba way isaga soo horraynayaan ka warran inta la gubaa qofka si fiican u gubta ay leeyahay alle waa ruux wanaagsan ay saa odhanayaan qaarna waaba la daqiijinayaaba marka waxa weeye calaa kulli xaal ruuxa ama ha la xabaalo ama yaan la xabaaline nicmada qabriga ama cadaabka qabriga ku markaa ilaahay la doonay waa la kulmayaa mana seegayo marka xabaasha keliya xukunku kuma xidhna haddii la yidhaahdo xabaalaha qaarkood waa la fagayoo waa la eegayoo qabri intii ka ballaadhan markii hore uu ahaa iyo mid intii ka cidhiidhisanoo ka yar iyo mid olol ka baxayo iyo mid nicma taallo midna laguma arag xabaal waliba intii markii hore ay ahayd markii la qoday iyadoo la eg waa la arkay laakiin xabaal baa la fidiyaayo ilaa inta ili wax ka aragtay la ekaataa mid baa la cidhiidhiyaayoo markaa ruuxii laysu keenaa feedhihiisu ay isdhaafaan oo intii cidhiidhi ka noqota olol naareed baa mid ka baxaya kullu daalika laguma arag xabaalo badanna waa la qoday nicmadiina laguma arag marka haddaan midnaba lagu arag maxaa u odhanaysaan cadaabulqabri iyo naciimulqabri baa jira maxaa u odhanaysaan su-aashaa maxaa lagaga jawaabaya sare u qaad waa gart waa garta ha waa saa loo sheegay weeye arrinkani waa arrin haybi ah caalamu shahaada wax ku tacalluqa ma aha umuuraha haybku ka mid yahay iyadoo shaygu jiraan ayaa markaa dadkii laga indhasaabaya oo dadku aynay arkaynin iminkaba malaa'igta nafta ka qaadaysa ma aragno malaa'igta cadaabta iyo malaa'igta raxmad ee ruuxdiisa qaadaysa ma aragno ruuxda lafteedii ma aragno waa arrin haybi ah arrinkaa haybigaana sidiisaa loo rumeeyaa sidiisa ayaa loo rumeeyaa hadday caalamu shahaada ahaan lahayd dee waxa weeye mu'miniintii waxaa lagu sheegay inay haybka rumaynayaane dee waxay noqon lahayd cadaabtii lafteedu inay noqoto markaa mid aan haybba ahayn iminka geerida dadku waa rumaysan yihiin gaaladu xataa in la dhimanayo waa og yihiin sababtu maxay tahay gaaladii way arkaan dee in la dhimanaayo marka ma dafiri karaan laakiin cadaabulqabriga iyo naciimulqabrigu hadday sidaasoo kale noqdaan mid la arkaayo dee waa la yska wada rumaysan lahaa sheegista laynoo sheegaye haybkanna imtixaan iyo ibtilaa baa ku jira in la rumeeyo iyo in la beeniyaa la eegayaa taasaa la eegayaa shaygii oo mawjuudoo jiraa ayaa dadkii laga indhasaabaya markaasaynay arkayn iminka xabaalaha qaarkood dee marka aynu ag marayno qayladoodii ma maqlayno yaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam xabaalaha qaarkood qaylada ka baxaysa saqalaynka mooyaane jinnigiiyo insiga mooye cidda kale waa maqlaysaa xataa xooluhu waa maqlayaan saas aawadeed baa xooluhu argagaxayaan wakhtiyada qaarkood xabaalaha yacni cabaadka iyo qaylada ka baxaya ay argagaxayaan oo ay baqayaan oo ay cabsoonayaan nebiguna sala allahu alayh wasalam waa maqli jiray oo khasaa'istiisa ay ka mid ahay saas aawadeed wuxuu yidhi haddaanan ka baqaynin ay is-aasi weydaan waxaan ilaahay ka baryi lahaa waxaan ka maqlaayo xabaalaha inuu idin maqashiyaan ilaahay ka baryi lahaa laakiin waxaan ka baqayaa inay is-aasi weydaan markuu ruuxu maqlo qaylada iyo cabaadka ka baxaya ama waxa weeye aabbihiisuu aasay iyadoo la cadaabaayo uu maqlo ama qof saaxiibuu markaa uu garanayo ama qof qaraabadiisa ah ama xabaalo fara badanoo markaysagaa laga qaylinayo laga cabaadaayo waxaa laga yaabaa inuu argagaxo dee xabaashaba uu ka firdhado waanuuga soo dhowaan markaa saas aawadeed inaynu markaa innagu aynaan arkaynin haddii xabaashii aynu fagno aynaan arkaynin ma keensanayso in la beeniyo keensan maysee haybka waa in sideeda loo rumeeya waxaana culammadu yidhahdaan qaacida ahaan alsharcu laa ya'tii bima tuxiiluhu alcuquul walaakinahu qad ya'tii bima taxaaru fiihi alcuquul sharcigu lama yimaado wax caqliyadu mustaxiil ka dhigaan oo aan caqliga marnaba waafiqi karaynoo suuragalba ahayn oo mustaxiilaadka ka midoo aan dhici karin sharcigu markaa lama yimaado walaakinahu qad ya'tii bima taxaaru fiihi alcuquul ha yeeshee waa dhacdaa inuu sharcigu la yimaado wax caqliyadu ku wareeraan oo caqliga ka sarreeya ila caqligu waa maxduud marka waxa weeye waxay ka mid tahay cadaabulqabrigan iyo naciimulqabrigani mima taxaaru fiihi alcuquul laa mima tuxiiluhu alcuquul waalkiraamu alkaatibuuna xaq waalkiraamu malaa'igtii sharafta lahayd ee alkaatibuuna wax qorayey ee acmaasha wanaagsan iyo acmaasha xun qorayey xaqun dhab weeye malaa'igtu waa khalqi ilaahay abuuray oo nuur ka abuuray sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaayo min xadiisi caaisha khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur malaa'igta waxa laga abuuray nuur ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa khuliqa aljaannu min maarijin min naar yacnii jaankana waxaa laga abuuray abaljinni jinka aabbihii waxaa laga abuuray olol naara laga abuuray wa khuliqa aadamu mima wasifa lakum aadamna waxaa laga abuuray kii laydiin sheegay ee laydiin sifeeyaa laga abuuray marka waa khalqi nuur laga abuuray malaa'igtu waxay leeyihiin jidhadh bay leeyihiin garbay leeyihiin quluub bay leeyihiin waxay dadka qaarkood yidhaahdaan wax jidhadha ma laha malaa'igtu waa qowl baatil ah waayo aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigay ka hor imanaysaa ilaahay wuxuu inoo sheegay malaa'igtu inay leeyihiin garbo ulii ajnixatin mathnaa wa hulaatha wa rubaac yasiidu fi lkhalqi maa yashaa malaa'igtii waxay u saaxiib yihiin labalaba garab saddex saddex garab afar afar garab qaar garbahoodu intaa ka badan yihiinna waa jiraan waxaa lagu tilmaamay yasiidu fi lkhalqi maa yashaa nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay inuu malaku jibriil arkay suuraddu ilaahay ku abuuray inuu ku arkay suuraddii ilaahay jibriil ku abuuray inuu ku arkay ayaa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam lahu sittu mi'ati janax iyadoo uu sugan yahay lix boqol oo garab marka garba inay leeyihiin baa laynoo sheegay qalbiye inay leeyihiin baa laynoo sheegay xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaq yacnii qalbiye inay leeyihiin baa ilaahay aayaddaa ku sheegay can quluubihim waxaa loo jeedaa can quluubi almalaa'ika marka qalbiyey leeyihiin garbay leeyihiin idan ajsaam bay leeyihiin ma aha quwa macnawiya ma aha siday falaasifadu sheegato ee waxay yihiin waa shay nuur laga abuuray oo jidh leh oo qalbiya leh yacni weeye laakiin wax shahawaada laguma abuurin sidaas aawadeed ilaahay caasii maayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay caasii maayaan ee wax alla wuxuu ilaahay amro ayay fulinayaan wax dunuub iyo cisyaana la iman maayaan cibaaday ku mashquulsan yihiin yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun habeen iyo maalin waa tasbiixsanayaan tasbiixda ma kala jarayaan acmaal fara badan oo kala duwan baa loo diray qolo walba camalkii loo diray la imanayaan yacnii malaa'igta qaarkood waxaa loo diray inay acmaasha addoommada qoraan qaar waxaa loo diray inay nafaha addoommada qabtaan malakulmowt baana ugu horreeya acwaanna waa leeyihi qaar waxaa loo diray roobka inuu keeno qaar waxaa loo diray waxyiga inuu soo dejiyo qaar waxaa loo diray in waxa weeye aadamiga uu ilaaliyo lahu mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaah wixii aan maqduur ahayn oo la qadarin oo aan qadar ku dhicin ayuu ka ilaalinaya wixii maqduurah oo la qadaray waa uga horbaydhaya shay kastoo aan loo qadarini ku dhici maayaan addoonkii waa laga ilaaliyey waxaa jira malaa'ig arlada wareegaysa oo nebiga sala allahu alayh wasalam salligiiyo salaamta gaadhsiinaysa inna lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi alard yuballiquunii can ummati asalaam waxaa ka mida qaar dabaylaha loo xil saaray yacni marka acmaal badan oo kala duwan ayay malaa'igtu qabanaysa halkan wuxuu mashaayikhdu inoogu sheegayaan malaa'ig acmaasha addoommada qoraysaa inay jirto yaa wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'ig sharaf leh ayaa korkiinna ku sugan oo qoraya wax alla waxaad samaysaan khayr iyo shar maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid wax kastuu ku hadlo yacnii malaa'ig qoraysa ayaa la joogta ruuxii laba malak oo midna xasanaadka qoraayo midna sharka qorayiyo dembiyada ayaa la jooga midna wuxuu ku sugan yahay xagga midig yacni garabkiisa midig xaggaasuu ku sugan yahay midna wuxuu ku sugan yahay xaggiisa bidix garabkiisa bidix xaggaasuu ku sugan yahay malagga xasanaadka qoraya xagga midig buu ku sugan yahay malagga sayi'aadka iyo dembiyada qorayaana xagga bidix buu ku sugan yahay marka khayr iyo shar saasaa loo qoraya waxaa caana in la yidhaahdo labadaa malag waxaa la kala yidhaahdaa raqiib iyo catiid saasaa caanbaxday laakiin sida saxiixii waxay tahay raqiib iyo catiid laba magacay kala leeyihiin ma aha waa laba sifoo mid weliba ku sugan yahay oo raqiib waa maxay waa ilaaliye catiidna waa maxay waa jooge waa xaadir waa midaan maqnaanayn oo joogaya ruuxaasu la socdaa mar walba waa xaadir marka labada malag mid waliba xaadirna waa yaho waa joogayaayoo maqnaan maayo raqiibna waa yaho waa ilaalinaya raqiibna waa yaho waa ilaalinayaa waxaa la soo naqliyaa oo xadiis ku soo aroortay culammada qaarkood ay taxsiiniyeen malagga xasanaadka qoraya inuu ku yidhaahdo malagga dembiyada qoraya markuu ruuxu la yimaado shay dembiya ha qorina u kaadi bal inuu ka noqdo ka toobad keeno dhowr saacadood inuu sidaa ku yidhaahdo markuu ka soo noqon waayo u yidhahdo markaa qor xadiis caynkaa ku soo arooray culammada qaarkood ay taxsiininayaan baa jira xadiiskaana waxaa ka mida culamada taxsiininaysa sheekh albaani baa ka mida waalbacsu min bacdi almowti xaq soo saarista dadka la soo saarayaa geerida dabadeed xaqun waa xaq dadku markay dhintaan dabadeed waa la soo noolaynaya waa la soo saarayaa waxaa loo soo saarayaa yowma alqiyaama xashrigii baa loo soo saarayaa meeshii khalqiga lagu jamcinaayay iyo si loo xisaabo oo ruux walba abaalmarintiisa la siiyo ruuxaan la soo bixinaynoo la soo saarayna ma jiro bacsigu waa jiraa qiyaamada dadka la soo saarayo oo geerida dabadeed la soo noolaynayo la soo saarayaa waa jiraan waxaana jirta nafkhatulbacsi afuufitaankii soo saarista ayaa jirta nafkhatulbacsi marka la afuufo yacnii dhammaan dadkii waa soo baxayaan dhammaan dadkii waa soo baxayaan waxa la soo saarayaana ma aha arwaaxdiiyo nafahoo keliya ee jidharhka iyo nafahaba waa la soo saarayaa bacsiga ama qiyaamada in la rumeeyo waxay ka mid tahay arkaanta iimaankee lixda a bay ka mid tahay sidaas aawadeed ruuxa rumayn waayaa bacsiga ama qiyaamada rumayn waayaa wuxuu noqonayaa gaal zacama aladiina kafaruu an lan yubcatuu waxay sheegteen kuwii gaalada ahaa inaan la soo bixinayn oo la soo saaraynin cidda odhanaysa nalama soo saarayo wa'ayo waa cid gaalo ah islaamnimo shaqo kuma leh ka warran ruuxu hadduu yidhaahdo bacsigu waa jiraa laakiin arwaaxdaa la soo saarayaa nafaha la soo saarayaa ee jidharka lama soo saarayo jidharka lama soo saarayo haddii la yidhaahdo bal ka warran ee nafuhunbaa la soo saaraya taas lafteedu waa inkaarun lilbacsi waa dafiraad bacsigii la dafiroo la beeniyey weeye waayo adilada qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca marka ahlulmilal muslimiin iyo kayrkood dhammaantoodba ku ijmaaceen waa inuu bacsigu jiro oo la soo saarayo khalqiga soo saarista la soo saarayaana arwaaxda ama nafahoo keliya kuma gaarahee jidharhkoodana waa la soo saaraya marka waxay ka dhigan tahay qiyaamadii oo la inkiray haddii la yidhaahdo nafuhum baa la soo saarayaa jidhka lama soo saarayo qaabka loo soo saarayo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiis buu ku sheegay oo waxa uu yidhi roob buu ilaahay soo diraa biyo adagoo qara leh yacanii biyihiisu culus yihiin oo ay rib yihiin ka manii rijaal ayaa markaa da'a arlada ku da'a markaasaa dadkii waxay u soo baxayaan sida geeduhu u soo baxaan bay xabaalaha uga soo baxayaan waxaa la soo saarayaa dadkii iyagoo qaaqaawan oo mudugan oo aan wax kaba'a sidan oo aan wax dhara xidhnay ayaa la soo saaraya sidii markii hore lagu abuuray iyagoo ah baa la soo saaraya jidhkooda wax alla wixii ka go'ay waa loo soo celinaya sida axaadiista nebiguba sala allahu alayh wasalam ay caddaynayso xufaatan curaatan ghurlan iyagoo cagacad oo aan xabbad kaba a gashanayn oo qaaqaawan aan wax dhara sidan oo xataa balagtu ku taallaa la soo saaraya siday hooyadood ku dhashay iyagoo ah ayaa la soo saaraya markuu nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskaa sheegay ayay caaisha waxay ku tihi radia allaahu canha wa ardaaha yaa rasuula allah alrijaalu waannisaa'u yanduru bacduhum ilaa bacd ragga iyo dumarka miyaa qaarkoodba qaarka kala eegayaan haddii la wada qaawan yahay miyaa qaarkoodba qaarka kala eegayaan ragg iyo dumarkii markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa caa'ishatu alamru ashaddu min dalik caaishay arrinku kaa waa ka wen yahay sidaa waa ka wen yahay arrinku maalintaas ruux waliba dee shiddada iyo dhibaatada jirta daraaddeed kurbadaas baa ka qaalib noqotay ruux kale inuu eego cawradiisa kuma fekeraayo tiisaa cuslaysay yaa waa maalin shiddo badan yowmulbacsi rumaynta la rumaynaayo culammadu waxay yidhaahdeen waxaa soo gelayaa kullu maa yaxsulu bacda almowt wax kastoo geerida dabadeed dhacaya yowmul aakhirka rumaynta la rumaynayay soo gelayaan masaa'isha aynu soo marray qaarkood waa ka mid hadday tahay su'aasha qabriga hadday tahay cadaabulqabriga hadday tahay naciimulqabriga hadday tahay daqdatulqabriga wakadalik yacni hadday tahay jidka siraad hadday tahay xisaabta hadday tahay miisaanka hadday tahay carasaadka iyo bannaanka qiyaamada la tuban yahay dhididka lagu dhididaayo yacni waxyaalaha badanee jira qoraxda la soo dhowaynayo hadh inaanu jirin hadhka carshiga ilaahay mooyaane hadh kaloo la hadhsadaa maalintaa bannaanka qiyaamada inaanu jirin kullu daalika iyo ashyaada kale aynaan sheegin ee geerida dabadeed dhacaysaa waxay soo gelaysaa aliimaanu bilyowmi alaakhir wa ahlu lkabaa'iri fii mashii'ati illaahi casa wajal dembiyada waaweyn kuwii u ehelka ahaa ee dembiyada waaweyn la yimiyo ku dhintay aan ka toobadkeenin fii mashii'ati illaahi doonista ilaahay bay ku sugan yihiin casa ilaahay isagaa haaliba oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyn waa madxi iyo ammaan ilaahay la ammaanayo laa nukafiru ahla alqiblati bidunuubihim laa nukafiru ma gaalaysinayna mashaayikhdu yidhaahdeen ahlalqiblati qiblada cidda u ehelka ah muslimiintaa loo jeedaa bidunuubihim dembiyadooda ku gaalaysiin mayno wanakilu saraa'irahum ila allaahi casa wajal wanakilu waxaan u tala saaranaynaa saraa'irahum sirahooda waxay qarsanayaan ila allaahi casa wajalla ilaahay baannu u tala saaranayna casa ilaahay isagaa haalib oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyn dunuubta waxaa loo qaybiyaa sakaa'ir iyo kabaa'ir dembiye waaweyn iyo dembiye yaryar sakaa'ir iyo kabaa'ir in dembiyada loo qaybiyo waxaa laga qaadanayaa aayaadka qur'aanka ah wa kullu sagiirin wa kabiirin mustatar shay kastoo yar iyo shay kastoo weynba waa la sadareeyo waa la qoray yacnii mid weliba waa qoran yahi wuxuu allah yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum in tajtanibuu haddaa ka dheeraataan kabaa'ira maa tunhawna canhu ka laydinka reebaayo kuwiisa waaweyn haddaa ka dheeraataan waxaannu idinka baabi'inaynaa oo idinka masaxaynaa idinka tirtiraynaa dembiyadiinna kalaannu idinka tirtiraynaa idinka masaxaynaa maxaa loo qaybiyey dembiyadii kabaa'ir iyo qaar kale oo kabaa'ir aan ahayn kuwa aan kabaa'irta ahayn maxay magacoodu noqonayaan sakhaa'ir bay noqonayaan waayo muqaabil waxaa isu ah kabiira iyo sagiira saas aawadeed mujrimiintu aakhire maxay odhanayaan maa li haada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha marka sagiire iyo kabiiro in dembiyadu leeyihiin baa laga qaadanaya waaladiina yajtanibuuna kabaa'ira alimi waalfawaaxisha ila lamam kuwii ka dheeraanayey kabaa'ira alimi dembiyada kuwooda waaweyn iyo fawaaxishta ka dheeraanayey ila lamam culammadu waxay yidhahdaan lamamku waa sakhaa'irta allamam waa alsakhaa'ir marka axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam waa caddayso axaadiis badan baa ku soo aroortay oo kabaa'irta sheegaysa sida nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi alkabaa'iru tiscun kabaa'irtu waa sagaal xadiis kale uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembiye waxhalaaga ka dheeraada xadiiskaa dambe waa saxiixaynka bukhaari iyo muslim kii hore alkabaa'iru tiscun waa abu daawuudka sheekh albaanina waa taxsiininaya xadiis kale nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam oo bukhaari iyo muslim ah alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala alishraaku biاllahi wa cuquuqu alwaalidayn wa kaana muttaki'an fajalas alaa wa shahaadatu azuur alaa wa qowlu azuur fama zaala yukarriruha xata qulna laytahu sakat wuxuu nebigu kaloo yidhi sala allahu alayh wasalam min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayh ila aakhiri calaa kulli xaal ahlu sunna waljamaaca waxay ku ijmaacsan yihiin dembiyadu waxay u qaybsamaan sakhaa'ir iyo kabaa'ir waxaa kaloo jira akbaru lkabaa'ir oo kabaa'irta ka mid ah ayaa jira dembiyadoo dhan waxa ugu weynaansha badan shirkiga ama gaalnimada dunuubta gaalnimada ka sokeeya kuwooda kabaa'irta abuu halkan uga jeedaa wa ahlulkabaa'iri fii mashii'ati illaah oo hadda marka ugama dan lahaa ahlu shirkigii inay ku jiraan akbarulkabaa'irka ciddii la timi inay ahlulkabaa'irkan ku jiraan ugama dan laha ee culammadu markay ahlulkabaa'ir itlaaqaan waxaa curfigooda haalib u ah oo u batay in looga jeedo dunuubtii waaweynayd ee duuna shirkil akbari ahayd gaalnimada weynayd ka sokaysay ciddii u ehelkahayd baa loo jeedaa dembiyadii shayga gaalnimadaa ruux hadduu ku dhinto laga dhaafi maayo sida labada aayadee suuratu nisaa ku soo arooraybaa ay sheegayaan ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo in loo shirki sameeyo isaga laga gaaloobo ilaahay dhaafi maayo ciddii ku dhimatay kama dhaafaayo ciddii ku dhimatay aan ka toobadkeenin kama dhaafayo wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa waa u dhaafayaa gaalnimo wixii ka sokeeya ciddii ku dhimata waa u dhaafayaa kuu doonuu u dhaafayaa mar haddii mashii'a lagu xidhay waxaa laga garanayaa kuu doonana inaannu u dhaafayn inuu kuu doono u dhaafayo kii kabiiro ku dhintay aan ka toobadkeenin kuu doonana aanu u dhaafaynin xadiiskii cubaade ee saxiixa ahaa baa sheegaya ee ka warramayay salaadda waman lam ya'ti bihinna falaysa lahu cinda allaahi cahdun in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canhu riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan waman lam yuxaafid calayhinna kaan salaadaha ilaalin riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan waman lam ya'ti bihinna ka salaadaha shanta aan la imanin ilaahay agtiisa wax cahdiya kuma leh ballan ilaahay agtiisa kuma leh oo ilaahay u ballanqaaday inuu badbaadinayo in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canhu hadduu doono ilaahay waa cadaabaya hadduu doonana waa cafinaya qolaa badan baa xadiiska saxiixiyey imaamu nawowi wuxuu odhanayaa xadiidkani wuxuu ku asaxay biasaaniida saxiixa sanadyo saxiixa yacni ashaykhu alalbani waxau odhanayaa sanadkiisu waa saxiix buu odhanaya waa saxiix buu odhanaya xadiiskaas sheikh albani almuhim mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa hadduu doonana ilaahay waa cafinayaa hadduu doonana waa ku cadaabaya hadduuse ku cadaabo naarta ku waari maayo mar hadduu tawxiid ku dhintay naarta ku waari maayo ee naarta marka la geliyo bay naarta gudaheeda ku dhimanayaan markaasay dhuxuloobayaan oo madoobaanayaan yaa xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim baana ku soo arooray inay naarta ku dhimanayaan ahlulkabaa'irku markay naarta galaan summa yumiituhum allaahu imaatatan ilaahay waa dilayaa yacni dilis oo geeri buu u keenaya ahlucilmiga qaarkood waxay dooneen inay awilaan laakiin sida saxiixii waxay tahay waa inay markaa dhimanayaan axaadiista sheegaysa inaan jannada iyo naarta marka la galo inaan la dhiman doonin sheegaysaana waa caam xadiiskanna waa khaas caamkiiyo khaaska waa la ysku khasisaya gaaladu hadday naarta galaan iyo munaafiqiintii nifaaqoodu weynaaye ictiqaadiga ahaa marnaba dhiman maayaan laa yamuutu fiiha walaa yaxya laakiin ahlukabaa'irku gaar ahaan iyagu naarta marka la geliyo haddii aan la cafin way dhimanayaan xadiiska saxiixaynkaana sheegaya inay dhimanayaan oo sawta geeridaba laynoo sheegay in la gowracayo cidi aynay dhimanayn waxaa la odhanayaa goorta markaa geerida la gowracaye aan cidi dhimanaynini waa marka qolo weliba daartoodii kama dambaysta ahayd ay ku waaraysay ay gasho ahlu jannuhu jannada ku wada dhammaadaan oo ciddii xataa naar la soo mariyey ee jannada ku dambaynaysay ahlulkabaa'irka ahayd ee tawxiidka ku dhimatay naartii laga soo bixiyo la nooleeyo urunkii laga reebo markaa dabeed janno la geliyo daartay qolo weliba ku waaraysay markay gasho ayaa la odhanayaa yaa ahlaaljanna yaa markaasay qoorta soo taagayaan fayashra'ibbuuna laha waa u soo hanqaltaagayaan markaasaa yaa ahlannaar dabeed waxaa la biraynayaa geeridii oo suurad wan lagu keenay ha odhanin say u suuragal tahay geeridu carad bay ahaydoo yaa geeridu shay maxsuusa may ahaynoo jidh leh ee sidee looga dhigayaa wan looga dhigayaa ha odhan nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam wax kastoo uu nebigu sheegayna inaad sidiisa u rumaysa marka waxaa weeye geeridii oo suurad wan leh suurad wan baa lagu keenaya dabeedna waxaa lagu biraynayaa meel jannada iyo naarta u dhaxaysa yaa ahla aljannati khuluudun falaa mawt wa yaa ahla annaari khuluudun falaa mawt ahlu jannooy arrinkiinnu waa waaritaan ay antum khuluud ay dawuu khuluud waa qaar waaritaan u saaxiiba oo wax geeri la yidhaahdaa ma jirto ahlu naarow arrinkiinnu idinkana waa waaritaan oo waaritaan baa u saaxiibtihinoo naar baa ku waaraysaan oo falaa mawt geerii ma jirto dee ahlukabaa'irku naar ku waari maayaan marka xadiiskan waa laga reebayaa nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam umma yumiituhum allahu imaatatan dilis buu dilayaa markaasaa dabeedna laga soo bixinaya iyagoo madoobaadoo qadimtaxashu oo dhuxuloobay markaasaa dabeedna waxaa la gelinaya nahar alxayaa yacnii durdurkii noloshaa la gelinaya markaasaa waxaa weeye fayambutuuna kamaa yambutu yacni marka xamiilu say waxay markaa dabeed u soo baxayaan sida ay u soo baxaan dhirtu ay u soo baxdo ininyahooda ay qaadeen markaa daadku u qaaday siday u soo baxaan oo kale ayay dabeedna u soo baxaan saasoo kale ayay u soo baxaan marka axaadiista saasay sheegaysa markaa sidaa laynoogu sheegay waa in loo rumeeyaa oo loo ictiqaadiya wa ahlulkabaa'iri fii mashii'ati illaah laa nukafiru ahla alqiblati bidunuubihim ahlu qiblaha ku gaalaysiin mayno dembiyadooda dembiyadooda kuma gaalaysiinayno ahlu qiblaha ahlu qiblaha waxaa looga jeedaa dadkii waxa weeye muslimiinta ahaa baa loo jeedaa waayo qibladaasay ictiqaadsanaayeen inay qiblo tahay oo ay ka qiblo yeelanayaan oo xaggeeda u tukanayaan oo marka waxa weeye qiblanimo u ictiqaadsan yihin marka ahluqibla waxaa looga jeedaa waa ciddii islaamnimada qirtay oo shay gaalnimo cad aan la imanin waxaa la yidhahdaa ahlulqibla ahluqibla la yidhahda lagama tilmaamayo ku kasta oo dee qiblada u tukaday oo hadduu qiblada xaggeeda u tukadayoo laakiin kufri cad la yimi dee ahluqiblihii waa ka baxay marka waxaa laga tilmaamayaa waa cid kastaoo kelmadda shahaadataynka qirtay labada kelmadood ee shahaadataynka qirtay shay kufri oo cadna aan la iman macaasi iyo dunuub wuxuu doonaba ha la yimaado waa ahlulqibla marka dembiyadooda gaalnimada ka sokaysa kuma gaalaysiinayno wa nakiluu saraa'irahum ila allahi caza wajal sirahoodana iyo waxay qarsanayaanna waxaan u tala saaranaynaa ilaahay oo quluubtooda waxa ku sugan innagu kama warqabno ilaahay ayaynu u xil saarayna innaga laakiin maxaa ina saaran dawaahirta in lagu macaamilo axkaamu dunya cala adawaahir umuuraha daahirkaa bay axkaamta adduunyadu ku dhisan tahay kii khayr muujistaa khayr kii muujistaa dee waxaa lagula mucaamilaya waxaa uu muujistay kii shar u muujistana sharkaa u muujistaa lagula mucaamilaya sida cumar bnu khaaabba radia allaahu canhu wa ardaa yidhi ina annaasan kaanuu yu'aakhaduuna cala cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wa inama nu'aakhidukum alaana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminah wa qarabnaah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana xadiiska bukhaari uu soo wariyey cumar mawquufka ku aasaasuu sheegiyey marka waxa weeye saraa'irtooda ilaahay baa xukumaya qalbigooda waxa ku jira innaga laynooma dirin daahirkoodiiyo waxaa ka muuqda in lagula mucaamilo khayr iyo sharba ayaa ina saaran halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk